waa berigii hore ee saaka ayaa magaalada muqdisho waxaa laga maqlay ilaa dhowr qarax kuwaasi oo ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho qaraxyadaasi ka dhacay agagaarka saldhigga degmada waaberi ayaa waxaa la sheegay in lagu xiray kaamirooyinkii dowladda soomaaliya ay ugu talagashay inay qayb ka qaataan sugidda ammaanka ilaa dhowr kaamiro ayaa lagu burburiyey qaraxyadaasi qaraxyada kadib ayaa waxaa la sheegay in ciidamada jooga saldhigga degmada waaberi oo goobta ka agdhowa ay rasaas tiro badan fureen sida ay goobjoogyaasha sheegeen ilaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi oo dadka shacabka soo gaaray inkastoo xilliga qaraxyada ay dhacayeen ay ahayd xilli lagu jiray salaada subax waa markii labaad oo la qarxinayo kaamirooyinka ku yaala isgoyska dabka ee magaalada muqdisho isgoyska dabka waxaa ku yaala bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada soomaaliya islamarkaana ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin goob lagu baaro gawaarida soo aada madaxtooyada sidoo kale isgoyska dabka waxaa ka agdhow saldhigga degmada waaberi oo ay joogaan ciidamada booliiska degmadaasi waxyaabaha isweydiinayaan shacabka muqdisho ayaa waxay tahay in goob ay ciidamada ammaanka sidaasi u joogaan sida qaraxyo loogu xiray weli wax wara kama soo bixin laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxyada lagu xiray kaamirooyinka dowladda soomaaliya ay ku xirtay isgoosyada magaalada muqdisho kuwaasi ay ugu talagashay inay qayb ka qaataan sugidda ammaanka